dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna oo aad xiliyadan oo kale hawada inaga dhegeysan jirteen anigoo ah cabdi maxamed waxaan idin leeyahay dhegeysi suuban waxaad barnaamijyadeen maanta ku maqli doontaan heesa iyo waxbarasho caafimaad iyo nolosha qoyska haddii aad qabto wax su'aalaha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com barnaamijyadeena maanta waa naga intaas waxaan idin leenahay dhegeysi wacan iyo nabadgeliyo
dhegaystayaal waxaannu maanta idinkaga hadlayaa amaan idiin sheegayaa wax ku saabsan isticmaalka maandooriyaha iyo wax ku saabsan weliba meelaha dagaaladu ka dhaceen markaa taasuu idin leeyahay macnaheedu waxay tahay isticmaalka maandooriyaha ee waddamada dagaalku aafeeyey waxaynu la soconaa soomaaliya inay ka mid tahay waddan ka mid ah waddamada ay ka dhaceen dagaal eheleydka dagaaladaas oo dhibaato u geystay waddanka waxaynu la soconnaa in waddanku si xun dagaalka ugu bilowday markaaynu ka soo bilaabno kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo siddeedii iyagoo dagaaladu ay ka dhaceen dhulalka waqooyi galbeed waxaanu la soconaa in dagaaladaasi ay ku soo fideen dhanka koonfureed iyadoo markaasi kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii dowladdii siyaad baraay dhacday taasi waxa ay keentay in waddanku noqdo waddan aanan lahayn xukuumad ama dowlad u talisa waxa ay waddanku noqday mid u kala burburaa muxuu ahayn jabhado kala duwan oo ku salaysan qabiilo taasi waxay dhalisay in ilaa iyo wakhtigan hadda aynu joogno soomaaliya toddoba sannadood in aysan ka dhalan wax dowlad ah haddaba inta muddada u dhexaysay ee dowlad la-aanta ah soomaaliya maxaa ka dhacay waxaa ka dhacay waxyaaba aada u foolxun oo ah dil dhac iyo dhibaatooyin kaloo fara badan haddaba maandooriyuhu waxauu noqoday mid lambar kow ah ama booska koowaad ku jira marka la fiiriyo dhibaatooyinka waaweyn ee muxuu ahayn ee soomaaliya maanta haystaa waxaanu la soconaa maandooriyihii inuu noqday mid faraha ka baxay ee aysan jirin dowlad ama booliis markaasi kontaroola oo ilaaliya waddankeena xuduudaha etoobiya kenya iyo jabuuti ayaa wuxuu noqday mid u furan isla markaasnu ay ka soo geli karaan wax walba waxaynu la soconnaa in waddanka meelo fara badan lagu beeray muxuu ahay naxashiishka sida gobollada jubbooyinka iyo weliba jubbada dhexe siba muxuu ahayn iyo shabeellooyinka laftirkooda iyo shabeellada dhexe intaas waxaynu la soconnaa in xad fara badan oo ah muxuu ahayn muxuu ahayn xashiishka in lagu beeray muxuu ahayn dhulalkeena meelaha qaarkooda haddaba waxaa kaloon la soconaa inay soo galaan noocyo kale oo kala duwan oo iyagana ah maanduuriyaal maanduuriyaashaas waxaa maanta lagu arki karaa goobo fara badan oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee waddanka sida magaalada muqdisho kismaayo marka jowhar hiiraan gaalkacyo burco hargeysa iyo meelo kale oo fara badan iyo boosaaso lafsad ahaanteedaba waxaanu la soconnaa in magaalooyinkaasi waaweyn ay dhallinyaro fara badan ay maanta isticmaalayaan maandooriyaasha noocyadooda kala duwan ayaga oo markaasi waddooyinka la maraya si xisho daro ahna u isticmaalaya waxaad arkaysaa in maanta sida yaanyadii oo kale loo gado muxuu ahayn maandooriyaha culus ee marajawaanaha layidhaahdo afka afka soomaaligan lagu yidhaahdo muxuu ahayn xashiishka taasi ayaa waxa ay keentay in dhallinyaro aada u fara badan iyo weliba rag kaloo aada u fara badan iyo dumarba in ay markaasi isticmaaleen xad aada u fara badan oo ah maandooriyaha maandooriyuhu wuxuu waddan ku dhaliyey dhibaato aada iyo aada u culus waxaynu arkaynaa in maandooriyaha ay muxuu ahayn ku dhalisay dhallinyaradu inaysan baqin isla markaasina ay qoryaha qaataan marka qofku maandooriyuhu u qaato wuxuu noqdaa mid isnac ah oo is-ilaawa isla markaasna qofka kale ka soo horjeeda uusan u arag xataa bini aadam isagoo kale ah waxa uu qofku markaasi si fudud uu markaasi ukeen u galaa dembiyo aada u fara badan dembiyaha faraha badan ee ka dhaca waddanka maanta waxaa sal u ah isticmaalka maandooriyaha haddaba maandooriyuhu waxa uu yahay cudur maanta waddanka iyaga ku fidaya ee loo baahan yahay in laga hortago
haddaba waxaan ku jirnay barnaamijkeena caafimaadka oo ahaa barnaamij muhiim u leeyahay qeybaha kala duwan cashiradiina ugu dambeysay waxay ahayd qeybihii t b da marka maanta waxaan rabnaa in aan la soconno qeybaha t b da mataqaana la xiriiri kara ee jirka bani-aadanka mataqaana sida communication of t b marka iyo meelaha kale ee t b du ay kusii fidi kartaba marka sidaa hore usoo sheegnay cudurka t b du waa cudur aada iyo aada halis u ah haddii aanin marka ugu horeyso dadaal aan laga muujinin maxaa yeele cudurkan qofka baniaadanku wuxuu u keenayaa laciif inuu tabartu aada hoos u dhacdo tabarta haddii aada hoos ugu dhacdane waxaa noqonaysaa dhibaatooyin fara badan ayaa kusoo fasara sida cuntadii kaa xumaato hurdadu kaa xumaato daal fara badan iyo wareer marka intaas haddii kusoo foosaartana haddee noloshu waa adkaanaysaa si aa ula macaamili lahayd waxyaalaha loo baahanya in aa naftaada ku kabtid marka inta intaas kusoo gaarin waa in layska daaweeya cudurka t b da t b du alaaba calaamadaha lagu yaqaano dadka bani-aadanku way garanayaan qufac aada iyo aada u xoogan oo joogto ah tabarta qofka oo aada u xun cuntada qofka oo qaadan karin dhigid fara badan iyo daal fara badan marka waxaa loo baahan yahay in si degdeg ah aada usoo gaartid daktarka sidaa hore u sheegnay t b du waxaa keena bacteria keenta bacteriadaasi tirni marka marka kasii dambeyso waa ay sii xoogeysanaysaa waa ay sii fidaysaa marka qeybaha ugu badan ee ku dhici karto t b du waxaa la yidhaahdaa t b laranjatis waxawaaye waxay ku dhacaysaa cunihi ayay ku dhacaysaa qeybta laranjatiska la yihahdo ayay ku dhacaysaa marka waa dhibaato meeshii waa ay barareysaa oo cudurku waa sii ballaaranaya marka cuntadii maalaqa karaysid hawada qaadashadii way ku dhabaysaa qandhada ayaa kugu sii badanayso marka waxaa gaaraysaa dhibaata kusoo gaarayso marka tvdu waxay geli kartaa madhecirkay geli kartaa marka tuberculosis intratiza layihahda madhecirka markay gasho waxay keeni karaysaa wax alla wixii cunto ah oo nafaqa aha ama dhacaan aha ee gudbi lahaa inuu gudbi waayo mar haddii ay nuxurka cuntada meeshii uu ka gudbi waayen haddii mashaakil baa kusoo fodsaarayo marka dhibaata meesha imaanayso marka waxaa loo baahan yahay labadaas qeybood midna cunihii ku dhacdo macnaha tuberculosis alranchatis midna ku dhacdo mataqaana calooshii ku dhacayo qofka bini-aadanku waxay u keenaysaa in uu aada iyo aada noloshii ku dhibtooda mar haddii nolosha ku dhibtoodana waxay noqonaysaa in ay meeshii aad mataqaanaa naftiiba kuwasido ama ku saxraysid marka t b du sideedaba waa cudur aada iyo aada mataqaanaa u xun ilaahiyay naga qabteen marka baniaadankuna way fududeyn karaan cudurkan sidii loo baabi-in lahaa ama looga kontarool lahaa deegaanka maxaa yeelay haddii cudurku deegaanka ku bato micnaha waxaa weeye dadkii aada iyo aada ayay isaqaadsiinayaan oo meel fara badan ayuu tegaya marka cudurkii waa soo noqnoqonaya cudurka marka inuu soo noqnoqdo waxaa ka fiican qofka bani-aadanka in uu marka hore xagga deegaanka xagga bulshada intaba mataqaanaa uu ka geysto maxaa la yihahda dadaal marka waxaa loo baahan yahay in layska ilaaliyo dhibaatada marka waxaynu dhaanin markii cunaha ku dhacdo xididada biyaha maraan iyo kuwa dhiiga gala intaba waa istaagayaan oo dhibaata ayaa ku dhacayso meeshii waxaa ka dhanlaya marka in mataqaana qofku uu dareemo qandho fara badan cunihiyo bararo wejigiyo bararo marka korkii oo cadaada cudurka oo meelo kale sii gaara ama sambabka u dhaca ama u dhaca mataqaanaa cunaha sare u dhaca dhagaha u dhaca oo dhegihii iyo meelihii kale qofka biniaadanku ka gala marka tiibidana tii ku dhacda cunaha waxay keenaysaa in qofka bini-aadanku uu cunto qaadashadii ay ku xumaataa marka waxay noqonaysaa qofkii in xilid wax laga siiyo ama tuubo wax laga siiyo marka iyadanu meeshii waxaa ka dhalana wax layihahdo absasa ka dhalanay waa barareysaa marka looma baahno qofka baniaadamka in uu isku sii daaliyo cudurka markii ugu horeysa calaamadaha cunaha iyo markuu dareemo inuu cunihii xanuunayo inuu cunihii bararayo in mataqaana qufac uu la socdo in dhagaha markii xanuunayo inuu dareemo intaasba waxaa loo baahan yahay inuu mataqaana lasoo xiriiro meelaha goobaha lagu daaweeyo xanuunada iyo takhaatiirta
haddii aad qabto wax su'aalaha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly at yahu dt com barnaamijyadeena maanta waa naga intaas